بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا لا أي أباب يهي باب كان اعلم أغونيه أن لا لاذي تنصب إني نسب نيسو تنصب هي لاذي إني إن نسب نيسو النكرات نكروينك بغير تنوين تنوين الآن إذا بشرت هي لاذي هذي لحرير ستو النكرات نكرو walhaa lam tatakarar aysan soo noqnoqonin laadi laa laadi naxwu laa rajula fi daari la naxwu laa rajula wax nin ah fi daari daarta dhexdeeda kuma sugna fain lam fain lam tubaashir dheh fain lam tubaashir hiya laadii haddaysan la xiriirsanin haa nakiradii wajaba arafcu rafc ayaa waajiba in la rafciyo wixii ka dambeeya wawajaba takraaru la laa soo noqnoqoshadeedina waajib waay nacw laa fi daari daarta dhexdeed rajulun kuma sugna wala mra'atun naagna kuma sugna oo kale waay fain takararat hiya laadii haddii soo laalaabato jaaza icmaaluhaa icmaalula laadii camalsiinteedii ayaa bannaan wa ilqaa'uhaa ilqaa'ula laadii camal tirideediini way bannaan tahay fain shiita haddii aad doonto qulta waxaad dhahaysa niyahow laa rajula wax nin ah fii daari daarta dhexdeeda kuma sugna walaa imra'ata wax naag ah haddaa kuma sugna wax naag ana kuma sugna wain shiita haddii aad doonto qulta waxaad dhahaysaa laa rajulun rajul fi daari daarta gudaheeda kuma sugna walaa mra'atun naagna kuma sugna baab lmunaada saxiix musanifku raxmatullahi calayhi baabu laa ayuu meeshaani kaga hadlayaa laa laa ayaa meeshaani kaga hadlayaa waxaan kusoo dhex jirnay mansuubaat asmaa kan kii sideedaad miyaa mase kii toddobaad waay kii sideedaad waay kan koowaad muxuu ahaa culum bihi labo master saddex darfu zamaan afar darfulmakaan shan xaal lix toddobo istithnaa sideed ismullah ismullah muxuu yahay marka mansuub way soo ma mansuub waay mansuubaadka waxaa laga rabaa marka meeshaani isimkii laa laadii isimkeeda la rabo mansuubaadka lagu daro oo noo soo sheegay baabu laa musanifka wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood baabu laa musanifka wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood baabu laa musanifka wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood ko laa maxaa loo shardinayaa shuruudadeeda meega way dheh laa shuruudadeeda meega waaye ko maxaa waay laa shuruudadeedii meega waaye laa shuruudadeedii meega waayo labo shuruudadii haddii la waayo hee xukunkeeda maxaa noqonaa shuruudada haddii la waayo xukunkeeda muxuu noqonayaa shuruudadeeda haddii la waayo xukunkeeda muxuu noqonayaa saddex tusaalooyinkiisu tusaalooyinkeeda waay saddex tusaalooyinkeedii waaye sidaasoo ka hadlaa saddexdaasi arrimood uu ka hadlaa baabullah musanifku uu ka hadlayaa saddex arrimood khulaaso way intaas waa ka badan tahay shanna gaarayaan laakiin hadda ma meeshaas dhan ma gaarsinan waa nagu adkaanaysaa saddex le horta kuwa kale mar dambe ku darsanaynaa a waaya baabu laa musanifku wuxuu ka hadlayaa saddex arrimood kow laa shuruudeeda meega waayo meega shardo leedahay labo shuruudadii markii la waayo xukunkeedu muxuu noqonaa saddex tusaalooyinkeedii waayahay haddaba midda koowaad oo qeybta koowaad oo musanifkii meeshan kaga hadlay maxaan dhahnay laa e shuruudadeeda meega waayo soo maha jawaabta waxay noqonaysaa laa shuruudadeeda saddex waay saddex shur ayuu sheegay musanif sidaas ku qabsanaynaa haddii la la bastiina wax weynana wax badana noqonayaan haddii saddexda qabso horta saddexda si fiican oo dhuuji laa shuruudeeda meega waaye saddex waaye laa shuruudeeda meegay noqonaysaa saddex waaye haye kow horta isimkay nasbinayso inuu nakari yahay labo ayada iyo isimkeeda inay xidhiidhsadaan saddex ayada in laba jeer aan la soo celcelinin intaas mal fahme shuruudeeda meega waaye saddex waaye kow isimkeeda inuu noqdo nakiro habarkana ku dar le habar asaga haddii nooma sheegin isimkeeda iyo khabarkeedaba inay noqdaan nakiro iska dheh asaga isim le noo sheegay hadda khabar nooma sheegayo khabarka mar dambe ogaan doonaa iskaga dar hadda ku darso laakiin ha ha i su-aalin ya hadda waa ku siinaa le ani meel dhigo khabarka hadda waxaa i weydiin kartaa isimka bes ah shardiga koowaad ay leedahay maxaa waay isimkeeda iyo khabarkeeda waa inay noqdaan nakiro nakiro inay noqdaan waay labo shardiga labaad maxaa waay in ayada iyo isimkeedii xiriirsadaan oo dhexdoodii wax kale aan gelin ay isku xiriir ayada markii la sheegaba isimkana ku dhegan yahay la sheego waay ayada iyo isimkeedii dhexdoodii wax kale aan soo galin shardi labaad waay saddex laada hal jeer ka badan in las aan la sheegin maxaa laga wadaa laada in aan la soo celcelinin laba jeer in aan la sheegin oo hal mar keligeed la sheego shuruudaasi ayay leedahay haddii shuruudada lawaa xukunkeeda muxuu noqonayaa gadaala ka sheegayna insha alla tusaalooyinkiisina waa kana sidaaba keena mid walba baabu laa laa ayuu u baab yahay laa oo dhan miya maya hal laa magac gaaray leedahay mar kale ogaan doona hadda maaha me alaal meesha laa aad ku aragto ma aha ya laa magac gaaray leedahay magaceeda talow mahal lahaa hadda kuuma sheegay mar dambe baabu laa laa ayuu u baab yahay iclam ogow niyahow agow anna laa laadi oo laade baabu laati la soo dhahay waay anna laa laadi tansibu hiya laadi inay nasbinayso annakiraati nakirooyinkii kan ay nasbinayso maxaa marka isimkii laa waay isimkii laa maxaa la waay waa la nasbina adhan soo ma musuubaadku ku jiraa shardigii ma lama helin shardiga kood maxaa waay tansibu annakiraat ma jeeda isimkeeda inuu noqdo nakiroon dhaa iclam ogawniyaho ana lalaadi tansibu hiya laadi inay nasbinayso annakiraati nakirooyinkii inay nasbinayso ogowa nakirona waa naqaanaa kullu ismin shaayicin fi jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara waa naqaanaa nakiree inay nasbiso waay maxaa la diidaa inay nasbiso macrifo waay macrifo ma nasbin karto waay haddii macrifo ay noqdo isimkeeda noqdo ma nasbin karto waay ma nasbin karto bigayri tanwiinin tanwiin la-aan isimka oon isimkeeda oo nakira ah oo ay nasbinayso tanwiinku lama gelinaayo ya hasku tanwiinin tanwiin la-aan nakiro oo tanwiin la-aan ah biqayri tanwiinin tanwiin la-aan idan hal shardaa noo baxay maxaa way nakiraad isimkeeda inuu noqdo soo maa hay shardi labaad waa kana idaa basarat innakirata shardigii labaad waay maxaan dhahnay in ayada iyo isimkeed isla xidhiirsaan oo aan la dhexgalin waa kana idaa baasharat hiya baasharat baashara waa ficil taadana waa taa utaniid faacilkeeda waay damiir mustatir fi ku dhex jiro waayo ba ficil haddii lasoo qadarin waxay noqonaa hiya waay damair faacilka mudmar iyo dhaahir iyo mudmar u lahay soo ma mudmarka idaa baasharat hiya laadii hadday la xiriirsato annakirata nakiridii waay oo ah wax aan udhahaynin waxba aan udhahaynin waay laba waay shardi saddexaad saddex sharda led ilada aan dhahni soo ma walam tatakarar la shardigii saddexaad waay wal haal ay la xiriirsato lam tatakarar laa laadina aan soo laalaabanin laadin hee laba jeer aan la sheegin hal bis hadday soo laalaabato hawsha waa isbedelaysaa haddii ayada iyo isimkeeda wax soo dhagalan wax soo dhexgalana waa isbedelaysaa shardiga saddexaad maa waay walam tatakarar laa laa hadda meeshaan lafdigan laa ah maxaa waay eraab ahaan walam tata walhaa lam tatakarar laa laadin aan soo laalaabanin haye yusuf faacil waay xaraf way bilaase faacilku noqday waxa laisku ogaa ficil faacilka inuu yahay ism soo ma alism almarfuucu lafdiga loola jeedaa saa waay xikaayo waa la dhahaa la icraaba mar kale gaari doontaan insha allah laa ayadaaba maanta faacil ah inta soo fadhiisatay laa lafdigii lafdiga loola jeeda lafdiga ahaan walam tatakarar hiya laadin aan soo lalaabanin walam tatakarar la laadin aan soo lalaabanin waay tusaale naxwu laa rajula fi daari oo kale waay laa rajula wax nin ah wax ku daraysaya laa rajula nin fi daari ma dhahayso iska ilaaliya laa rajula nin fi daari daarta dhexdeeda ma aha ma dhahaysid hee wax ay ku daraysaya wax nin ah ee ama ha weynaade ama ha yaraade wax nin ah guriga kuma jiraan waay wax nin aba kuma jiraan gurigaani jinsiga oo reg oo reg ninnimada ayaa leesha si loo diidan yahayba wax nin aba kuma jiraan gurigaan alla saasaa dhahaysaya iska ilaali ninhaas ku dhahin keligiis saama laa rajula wax nin ah fi daari fi daari daarta dhexdeeda kuma sugna tusaale oo keena hadda marka shuruudii aan u bandhigno waayahay horta rajula nakire ma tahay nakire waayo see lagu ogaan karaa he hal qof magaciisi maaha shaa'icun fi jinsi jinsi rijaal oo dhanna ku dhex jira qof aniga rajul idhaha dhihi karo ma jiraa maya haddii lasoo gaabiyana alwa aqbala see la dhahan karaa arrajul waayo nakir wuu yahay horta shardigii waa la helay koowaad haye shardiga labaad muxuu ahaa ayada iyo isimkii ayada nasbisatay in aan loo dhexaynin ay xiriiraan soo maha hadda misku xiga mis waxaa loo dhexeeyaa waa isku xigan shardigii waa lehay laa rajula waa isku dhegan yihiin waa iska socdaa wax dhexdooda kuma jiraan laada iyo rajula ahdoodii wax kuma jiraan aye shardiga saddexaad muu ahaa inay soo laalaabaneen ma soo laalaabatay laba jeer laa laama la dhahay ma jirto hallaa le idan shuruudii waa la helay waayahay fain lam tubaashirha wajaba rafcu wawajaba takraaru laa ayuu dhahay marka meeshaani marka wuxuu kaga hadlayaa shardigii haddii la waayo xukunkeed muxuu noqonaa a shardigeedi shardigii saddexdii sharda haddii la waayo ama mid kamid a haddii la waayo xukunkeedu muxuu noqonaa laadi xukunkii waa isbedela haye isimkii ayada ka dambeeyey in la rafciyo muxuu noqonaya waajib in la soo lalaabatana waajib haddii laa soo lalaabatana laba wej kale banaanaanaysa waa noo iman doonta insha alla haddii marka shuruudadii la waayo ee xukunkeedu muxuu noqonayaa ya in isimkeedii la rafciyo ayaa waajib ah iyo in ayada mar labaad la soo celiyo xukunkeed maa waay in rafc ayaa waajibaya inay soo laalaabatana waa waajibaysaa waay shuruudii haddii la waayo maxaan leenahay xukunkeed maa waay rafc ayaa waajibaya yaa la rafcina isimkeedii waa ayada maaha rafci ayaa waajiba iyo in mar labaad la soo celiyo ayadana waajib waay in mar labaad la soo celiyo ayaa waajiba maxaa yeelay shardiga la waaye shardigeed haddii la waayo xukunkeed waan ogaanay soo maha maxaa waay xukunkeed wajib arafc maxaa kale waajiba waajib takraaruha la inay soo lalaabatan waajib waay haddii shuruudii la waayo labadaasi laazim waajib waay inay noqdaan in mar labaad ayadana la soo celiyo wixii ka dambeyn la rafciyo waa kana fiiri fain lam tubaashir haddii aysan la xiriirsinin faacilkii yaa waay mid laga hadlaayo laadi waay fain lam tubaashir hiya laadi haddii aysan la xiriirsinin haa ya waay nakiradii waay nakiradii haddii aysan la xiriirsinin oo wax u dhaxeeyaan waay wajaba arafcu rafci ayaa waajib ah wawajaba takraaru la tikraar mahayaa takde takraar masderka tikraar kuma imaado takraara ku imaanaya ilaa tilqaa iyo tibyaana mooyaane lahaa takraar waaya tikraar lama dhahayo labaa la arkay al dhahayaan culimada tilqaa lamaa tawajaha tilqaa madiyana iyo tibyana likulli shayin qur-aanka laga hadla inta intaas ka soo hortay ee takraara la arina tikraar maaha fain lam tu fain lam tubaashir laadii haddii aysan la xiriirsanin hana kiradii wajaba rafcu rafa ayaa waajibaya wa wajaba takraaru laa laa soo celcelinteedana waa waajibayaa waay labadaasaa waajibaysa tusaale u keen bal ayadoo shardigii la waayo oo aan la xiriirsanin hal sharda la waayo maano isla xiriirkii hal shardu waa soo maa kii haddii la waayo waa kana labadaasaa waajibaya tusaale naxو laa rajula laa fi daari rajulu walaa mra'atn naxو laa fi daari daarta gudaheeda rajulu nin ma aha wax nin ama dhahaysid hadda laakin maxaa dhahay waa loo dhaxeeyaaba macnihii waa isbedelay nin la iska dhahaysa hadda nin laa rajula naxو laa fi daari daarta gudaheeda rajulu nin kuma sugna oo kale waa walaa mra'atun naagna kuma sugna haye shardiga la waaye maxaa waaye in ayada iyo isimkeeda xiriirsadaan waay oo hadda ma xiriirsanin miya maya maxaa dhex galay fi daari ayaa dhex gashay laadi iyo rajul dhexdood waxa galay fi daari haddii fi daari gashay marka waxaan leenahay ma nasbinayso isimkii ma nasbinayso ma jeeda waayo mar labaad maxaa waajiba haddana in la soo celiyo laba jeera la soo celiyo soo maa laa fi daari rajulun walaa mra'atun walaa mra'atun intaasina waa fahamnay fain takararad jaaza icmaaluhaa wa ilqaa'uhaa marka masilo kale meesha ka dhalanaysa waayahay haddii ay soo laalaabato xukunkeeda see noqon haddana haddii ay soo laalaabato he haddii xiriir la waayo in la rafciyo in lasoo laalaabo ayaa waajiba lahay soo maa waayahay haddii soo laalaabo laba jeer soo lalaabato maxaa ku banaan see la yeela xukunkeed muxuu noqonayaa haddii mar laba jeer laadii soo laalaabato xukunkeed muxuu noqonaa laba ku banaan labo in la camal siyo iyo in la camal tiro ah in la camal siyo iyo in la camal tiro ayaa ku banaan in la camal siyo iyo in la camal tiro saasaa ku banaan waaga saasuu ka hadlaya fil fa in takararat hiya laadii haddii soo lalaabato jaaza waxaa banaan icmaaluhaa laadii camalsiinteeda saas adhehaysayaa laadii camalsiinteedii in la camalsiiyo laga wadaa camalsiinteedii way in la camalsiiyo ma dhehaysae in la camalsiiyo ma dhehaysa in haddaad dhahdo waa laga rabaa ina laga rabaa dee shardiga laga rabaa fa in takararad say dhahne maxaa lahaa ma- markii la fasiraayo haddii soo maha haddii haggan laga keenay in waay fa in takararad hiya laadi haddii soo laalaabato jaaza waxaa banaan icmaaluhaa maxaa lahaa laa camalsiinteedii in la camalsiyo isku dhiniya in la camalsiyo dad ah waxaa u baahanaysaa an ana u baahanaysaa an meesha kuma taalo iska ilaali icmaaluhaa maxaad odhanaysaa camalsiinteedii mar kale ogaan doonaa insha allah iyo wa ilqaa'uhaa laadi ilqaynteedii ilqayn maa la wadaa camal tiriddeedii waay camal tiriddeedii in camalka laga tiro ma shaqaynayso la dhaho markaasi hee waa dhacday ka nin dhacay oo kale waay ma shaqaynayso ma shaqaynayso wixii ka dambe wax kale noqonayaan isim kama dhiginayso khabarna kama dhiginayso wax kale noqonayaan bad kale galayaan kuwaas iyo wa ilqaa'uhaa laaqaynteedii macnaha camal tiriddeedii ayaa bannaan labadaba waay labadaba ku bannaan tahay laba hee laba kaaray leedahay laba kaar laba kaaray le ay noqonaysaa laba simkaaray noqonaysaa ha laba simkaar waay fa in shiita haddii aad doonto qulta waxaad dhahaysaa laa rajula wax nin ah marka hadda maxaa la- maxaa lagu sameeyey ma la camal sii mise waa la camal tiray waa la camal sii wax nin ah haddaad maqasho waa shaqaynaysaa fa in shiita haddii aad doonto qulta waxaad dhahaysaa laa rajula wax nin ah fi daari daarta gudaheeda kuma sugna walaa mra'ata wax naag ah hee ayadana fi daari waay daarta dhexda kuma sugno taas waa dhahaysa camal siintii waay wa in shiita haddii aad doontana qulta waxaad dhahaysaa laa rajulun nin wax kuma darin maano ma shaqaynaysaa maya ma camal falaysa mulqaada waay ayada waa la laaqayeelay waa la camal tiray wixii ka dambeeya wax kale noqonayaan mubtadi khabarkiisa noqonayaan laa rajulun nin fi daari daarta dhexdeeda kuma sugna walaa mara'atun naagna fi daari waa iyadana daarta dhexda kuma sugna daarta dhexdeeda kuma sugna waa waayahay idan haddii soo laalaabatana xukunkeeda laba xaalabadu leeyahy soo maha in la camal siiyo in la camal tiro waa باب المنادى مقدرنا الله سبحانه وتعالى على ما بالله التوفيق